bab اlqatili slb اlqatili adakani baabu bayaani istixqaaqi اlqaatili ruuxii wax dilay ama shaksi dilay mudashadii uu mudanayay oo uu isagu yeelanayay baabkii weeye salaba alqatiili ruuxii uu dilay wixii dee isaga ama uu xidhnaa ama uu fuushanaa ama silaaxiisii ahayee isaga laga furtay oo salab bimacna almasluub waa wixii lagaba furanayay isaga gacantiisa markaa ugu sugnaa taas oo macnaa inaan qaniimo laga dhigayn ciidankii oo dhamme ay wada yeeshaan oo loo qaybiyo khumusna lagaba saaro isagaa si gaara u yeelanaya waana ta imaka inooguba iman doonta xadiidka ama axaadiisa xadaثna yaحya bn yaحya التamiimiyu qaala akbarana hushaym can yaحya bni saciidi can cumara bni kasiir bni aflaxa can abi muxamedi اlanصaariyi wakana jaliisa labi qataadata qaala qaala abu qataadata wاqtasa اlxadiiثa xadiidkii oo waa xadiidka inoo dambeeya maanta ayuu waday oo uu bal matalan waa riwaayadan maanta yaxya bnu saciid uu cumar kabaamadee lays ibnu hushaym uu kaba warinaya yaxya bnu saciide waxadaثana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثana laysa can yaxya bni saciidi can cumara bni kasiiri can cumara bni kasiiri can abi muxamedi mawla abi qataadata ana abaa qataadata qaala wasaaqa isaguna waa kaxeeya alxadiida bal waa arrin aada u qariib oo hore aynan usoo arag kitaabka caawa inoogu horeyso usluubkan muslim sameeyey ee intaynaan eegin bal kollay labada nin ee ama isku xige xadiidka abu qataado ninka ka wariyey ninka kaba sii wariyey abu muxamed ninkan la yidhaaho kollay sharaxana magaciisu waa ku sugan yaho naafic bnu cabaas baa la yidhaah saasun baa sharaxa ku sugane waxaa kaloo ay bacdigood cabaas bedelkeeda yidhaaheen cayaash oo magaca abihi cabaasna waa la yidhi cayaashna waa la yidhi waana nin bal matalan taabiciya kollay horeynu usoo maray oo xaj iyo halkii abwaabtii saydka ayaynu kuba soo marnay isagoo dee ka warinaya abu qataade kaba warinaya mawlihiisana maahayno isagu ma xoreyn ee haweeney caqiilo la odhanayo reer khifaar ahayd baa xoreysay ee uu laazimayo had iyo goor isaguu la joogi jiray oo san lusuumkaa uu laasimay ayaa mawla abi qataada abi qataade loo yidhi samiqsam oo kale mawla bni cabaas baa la yidhaha dee ina cabaasna mawlihiisa ama cabdullaahi bnu cabaas ma ahayn majliskiisuu laazimayo markaasan baa la yihi miqsamun lama lazim majlisa bna cabaasin bimawlaahu usim masalana waa tan buu la mid yahay oo waa xagga lusuumkiisii oo abaa qataado laazimayay isaga horeynu usoo aragnaan lena waa nin taabico siqaan cumar ibnu kasiir iyo yaxya ibnu saciid alansaari iyaguna waa taabiciintii uun oo saddex taabici baa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan yaxya ibnu saciid alansaari waa imaamkii weeye kollay aada u mashhuurka caalimka ahaa axaadiisa badna cumar ibnu kasiirkan waa kanoo cumar ibnu kasiir ibnu aflax waa nin isna taabiciya in yar buu ka wenyay yaxya ibnu saciid alansaari xaafid ibnu xajar baa fatxulbaari wuxuu ku yidhaha markuu xadiidkan qabanayo bukhaari kuma laha xadiidkan mooye weliba isnaadkan leh laakiin saddex goor buu bukhaari soo celiya taasi waa bukhaari muslimna xadiidkan buu ku leeyaon hayne laakiin xadiis baa inoo horeeyey janais aan kusoo maray oo bal matalan janais dhexdeed aan kuba soo maro isaguna uu warinayana kaasna uu inoo horeeyo muslimna labadaa xadiis buu ku leeyahay kan iyo kaa hore janais bal matalan bukhaarina xadiidkan oo laakiin saddex goor uu soo celceliyo isnaadkan un le ayuu ku leeyahay waa ninkan cumar ibnu kasiir laba yidhaaho ibni aflax arrintan leeyahy waa qariibna kollay imaam nawowina sharaxa ayuu kuba sheegayaa waxaan soo arki jirnay xadiidka marka hore inuu matnigiisa sheego muslim markuu matnigiisa sheegay iyo sanadkaas hore uu kuba sheego wixii duruqee dambe ee xadiidkaasi leeyahay haddii dee wax ziyaado ay leeyihiin waa sheegi jiray haddaanay wax ziyaado ahayna cibaaradan buu isticmaali jiray wasaaqa alxadiida iyo iqtasa alxadiid iyo dee had iyo goor waa tad arki jirno xadiidkaa horta horeeyey xadiidkan uu ixaalaynayo maanta xadiidkii weli waa dambeeyaa in wasaaqa alxadiida iyo waqtas alxadiida wuxuu leeyahay waa dariiqan imaka inoo bilaabmaya abudaahir sheekha muslim yahay oo matnigii xadiisku inoogu dhan yahay ama matnigii inoogu soo naqliyey kaas buu u celiyo oo wax dambe ee xadiidkii imika aan ka soo baxnay casharkii xalay aan ku joojisnay bar kitaabkaba xataa wax kaba hadday siuu imaam nawowi leeyahay ayaa taraajim kala duwan intay ku qaldameen uba dhigteen ma aha ee waa xadiidka inoo soo socdo dee waana arrin markii hore aynaan muslim kusoo baran gees kalena dee ah imanka shay kusoo dhaafaa wax loo celiyaaye wax kusoo socda ixaalaynteedii ayaa jaanibkaas bay qariibnimadu ay tahay ee wasaaqa alxadiida eeg yaxya labadaba waa inoogu sugan yahay hadhow laakiin yaxya inooguma sugnaan doono laba nin baa kasii warinaya waa hushaym ibnu bashiir iyo cumar markaa marka la eego layt ibnu sacad labadooduu lahaa xadiidka soo socda ee malik ibnu anas mee yaxya uu inoogu sugan yahay malik ibnu anas baa ka warin doona markaas oo cumar ibnu kasiirkan baa meesha ka bixime waxaa ka bixi doona lays iyo kuwan ayaa siyaaqaa inoo soo socday iyaguna mid laba mida leeyihiin dee ziyaadaad iyo alfaado ka duwan haba lahaadeen waana kan wuxuu uhi markaa muslim waxadatanaa abudaahiri waxarmalatu walafdu lahu lafdiga xarmalaa leh inoo soo socda qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu wahbin qaala samictu malika bna anasin yaquulu xadasanii yaxya bnu saciidi can cumara bni kasiir bni aflaxa can abi muxamedi mawla abi qataadata labadoodaba watan imaka iyagaan hadalkooda soo sheegnay ama waxaa kuba sugan can abi qataadata waa saxaabiga jaliilkii ansaareed ee reer bani salima magaciisa xaaris baa la odhanayay baa taasba in dee xaaris ibnu ribci iyo ama kolkol dee waaba kolley magace kunyadiisan buu aada uguba shuurooyo magaca kaa keliya umay odhaneen waxyaalo kalena culimadu soo naqliyeen qaala wuxuu ihi saxaabigaasi kharajnaa waanu baxnay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa cama xunaynin sanadii xunayn waa sanadii fadxu maka uun waayo kolley waa tawaabicdii fadxu maka un bay tahay rasuulka ilaahay maka markii uu qabtay dabadeed buu u baxay nimankaa saqiif iyo reer hawaasin oo is-urursaday la dagaalankooda in insha allahu tacaalaana qisadeedu bal kitaabka baab buu u dhigan doonaa ama tarjamaa jirta baabu guswati xunayn marka walow caawa halkan iyo dikri kaleba uu inoo dambeeyo meel dambea ee laakiin waxa inoo iman doono way inoo soo socotaa gaswatu xunayn iyadoo bal matalan baab gaara leh way inoo iman doonaano markaa dee waxyaalo inoo dambeeyaa jira ee bal rasuulka ilaahay baanula baxnay buu yihi waa markay maka ka tegeen ee ay nimanka dee xaggii u baxeen meeshii xunayn falama iltaqaynaa markaan kulannay annagiiyo cadowgii waa nimankii gaalada ahaa kaanat lilmuslimiina muslimiintii waxa u sugnaatay jawlatun wareeg iyo xarako adugu waa dee inhizaam oo markii ugu horreeyey iyagaa uga sii horreeyey meel bay usii galeen mar keliya uunbay weerar ku soo qaadeen dadkiina way badnaayeen gees kalena waa laysku dhex jiro nimankii muslimatulfadxi oo weli iimaankoodu hanu qalbiga hagaagba u qalbigooda gelin iyo nu adkaan iyo dee taas markaasaa taasi waxay keentay gees kalena arrin kalena way jirtay oo muslimiinta farahooda ay maalintaa lahaayeen oo badnaayoonay maalinna tiro intaa lee gaadhin intaa ka horreysay oo barhkooda cajabiyeenna way jirtay oo waa taa ilaahay lahaa wa yowma xunaynin id acjabatkum kasratukum oo tanna noo ciqaabeenna way jireen marka hore walow markii dambe dee muslimiintu iyagu nasriga ay heleen haddaba jawla u sugnaatay jawladu waa xarakada iyo ikhtilaafka macnuhu waa inhizaamun waa jabid oo dee dib baa loo yaacay waana qaswatu xunayn waxay noogu dambaysaa markaa taas wey qaala wuxuu ihi fara-aytu abu qataada odhanaya waxaan arkay rajula nin min almushrikiina gaalada ka mid ah oo qad calaa kor noqday rajula nin min almuslimiina muslimiintii nin ka mida ayaabuu dee dusha ugaba baxay ama kaba kor noqday isagoo doonaya inuu dilo fastadartu waan wareegay ilahi isaga xaggii oo xaggii dambaan kagaadu waan usoo wareegay xataa ataytuhu ilaan imi oo ninkii gaalada ahaa min waraaya xaggiisa dambaan ugaba imi oo macnaa adugu nin muslimiin ah oo nin gaalo ay dagaalamayaan kii gaalkaana uu kuga dhowyay inuu dilo ayuu arkay intuu kusoo noqduu xagga dambe kaga yimi ayuu kii gaalkaabuu xagga dambe kaga yimi san baa inoo sugan suxaaf ibnu xajar fatxulbaari ku yidhaaho lays ibnu sacd imaka riwaayadiisii halkan matnigii ma hayno wasaaqa alxadiisa ayuu ku gaabsaday bukhaarina way kuba sugan tahay markaa riwaayadiisaas baa waxa dhacay buu idhahaa nadartu oo riwaayada lays xadiidkan abu qataada nadartu ilىa rajuli min almuslimiina yuqaatilu rajula min almushrikiina waakharu min almushrikiina yaktilu ama cibaaradan waa riwaayadan lays ee uu sheekhu aanu inoo soo dhigan matigeedii wuxuun baaban arkay nin muslimiinta ka mid oo la dagaalamaya nin gaaladii ka mida laakiin nin kale oo gaalada ka midi uu muslim ninkii muslimkahaa dee uu doonayo inuu isagoo iska baraadlooy ninkan isku jeedaan oo isaga kaba kaafila inuu dilo macnaa nin labaad baa jiray oo gaaladii ka mid ahaa cibaarada yakhtiluhuna ay yuriidu an yaakudahu calaa gire macnaa si kada iyo isaga lama filaana inuu ugu yimaado isagoo ninkan uba hiilinaya bal taas baa riwaayada lays kuba sugnayd haddaan riwaayada lays markaa eegno waxay inoo faa'iideynaysaa markaa taa damiirkan ku sugan xataa ataytu min waraa'i waa ninkii labaad ee doonayay ninkan gaalkaa inuu hiiriyo ninka muslimkaana ishiisa iskaba eegaya si uu isagoo iska kaafila oo ninkanun kuba jeeda ee uu wax u gaadhsiiyo ninkiibuu xagga dambe kagaba yimi oo kaas buu ah kuu dilay bal waa lafdiga laysituu keenayo tan iyada dee daahirku waa iyadoo ninkan uun ninka muslimkaa ka kor noqday bal matalan inuu xagga dambe kagaba yimeen fadarabtuhu manaa darabtuhu bisayfi way seeftii ayaan kuba dhuftay oo calaa xabli caatiqi halkaa degtiisa weeye waa intaa garabka iyo luqunta udhaxaysa xabligu taa seeftaa adag weeye ayaan seeftii kagaba dhufto dee ilaa gacantii intaasu iskuba gooyey waaqbala calaya ninkii markii nabarkii kuba dhacay ayuunbuu xaggaygii usoo jeestay nin siduu xaafid yidhaaha dee cibaarada inoogaba muuqato nin xoog badan buu ahaayo fadamani malaa gacantii intuu kuba dhigay ayuu u ijiiday oo wuxuu ii dumay xaggiisii damatan damo markaa damatan wajadtu aan helay minhaa riixa almowti waa damadaa minhaa liajliha riixa almowti oo ujeedadu ninkiibaa intuu qabtay xaggiisii u dumay ayaaba waxa uu leeyahay waa shiddadii iyo quwadaa ninkaasi lahaa haddawaana ninkaa nabarkaasi kuba yaalo ayaa waxaaban helay ujeeddadu dee dhib weyn buu igaadhsiiyey oo aan kuba dhawaaday geeri oo urtii mowt baan kuba dhawaadiye geeri uma adrakahu lmowt laakiin dee ninkii waa ninkaas nabarkaasi kuba yaalo ninkiibaa geeridiibaa haleeshay lafdigaa uu soo noqonlaya xaafidna ee fataxallala wadafactu waqataltu uma dafactu waqataltu ninkiibaa dee adugu inay waa nin nabarkaasi kuba yaalo aanu kaba kac ahaynoo ta hore quwadii hore iyo carcartii horey ahayde markii dambeba waxaa gaadhay oo haleelay geeridii oo uu dhacayba oo saasin baan u riixay oo uu dhacay oo si baan ku diray buuli fa arsalanii wuu isii daayey falaxiqtu cumara bna alkhadaabi cumar ibna alkhadaab ayaan gaadhay oon haleelay kolley xadiidka lafdigaa sida riwaayada lays iyo keyrkiiba kuba sugnaydna markan uu sidani dhacday dabadeed nimankiina aada bay usoo jeedeen oo waa markaa ugu horreeyee la kulmay ayaa dee dadka badankoodu ay jabeen oo markan uu ninka dilay dabadeed baaba ah dee dadka badankoodii inay jabeen oo isaga naftiisii isagoo dee socda oo xaggii nimankii kaba ordaya ayuu cumar gaadhay waana waqtigaa inhisaamkii fa qaala cumar baa wuxuu yihi malinnaasi dadka waxa u sugnaaday muxuu yahay maxaa helay maxaa dhacay faqultu waxaa idhi amrullahi de waa qadar ilaahi oo arrinkan dhacay maanta iyo haziimadan dhacday waa amar ilaahay iyo qadarkii weeye taas baan idhi buu idhi oo faqaala li malinnaasi riwaaya bukhaari baa waxaa dhacday tan cagsigeed si wuxuu cumar markaa isagu in uu cumar ku yidhi maalinnaasi oo cumar jawaabta leeyahay waa riwaaya bukhaari iyadna waa tan cagsigeed almuhim labadooda hadalkan isdhaafsaday uma ina naasa dadkii rajacuu way soo laabmeen oo dee waxaan ghaswatu xuneyn insha allahu tacaala ma sii dheero waan ilaahay hadduu ina gaadhsiiyo waan arki doonaa cabaas dee rasuulkii ilaahay iyo koox laba socotay maaha dadka badankoodii bay arrintani kaba dhacdaye rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo daa'ifo koobnayd iyagu way sugnaadeen bal rasuulku isagoon weliba faras fuushanayn baqashiisii fuushan ayuu xaggoodu u eryayay iyagoo dadkiina ay jabayaan iyagina ay soo ordayaanba isagoo weliba issheegayo le ana nebiyu laa kadib ana bnu cabdilmudalib way noo dambaysaa rasuulkii ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa adeerkii oo cabaas oo dee isna agtiisa joogay buu yihi u dhawaaq waayo waa laysku dhex jiraye asxaaba samura ama asxaaba shajara markaasuu aad buu dhawaaq dheeraa meel dheer baa laga maqli jirayoo markaasu waa dadkii baycati ridwan galay waa saxaabadii khulasayd ee hore markuu uu dhawaaqa ay maqleen baa ninkii xataa raaxiladiisii soo celin kari waayey dadkan faraha badan ee jabaa daraaddeed oo soo celin kari waayey intuu seeftiisii iyo dee dircigiisi iyo soo qaato iska sii daayay bay halkii sawdka usoo kaceenoo markaasa dee dadkii sidan baa laguma soo noqday oo waxa weeye iyagoo dee isba lahaa dad dulaqadii kaba mid ahaa inuwa kuwaas way jabeen oo barhkood ay ku hadlayeen hadallo badda unbaa celin doonta jebitaankooda iyo de waa kuwa inay afku markaasunbay islaameene iminkaa sixirkii buraya waxaa lalahaa adigu hadalla lalahaaba uma wajalasa markaasaa uu soo laabmo arrintii dagaalkii dee waa laga adkaaday nimankii waa la jebiyey wajalasa uu fadhiistay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yihi man qatala ruuxa dila oo dilay weeye qatiilan waa ku sha'nigiisiiyey in la dilo macnaa ruuxii shaksi dilay kaasoo lahu isaga uu sugnaaday calayhi ay calaa qatlihi dilkiisa uu dilay bayinatun caddayn oo wax caddayn haystay inuu isagu ninkaa dilay caddayn haystayna ruux kastaa waa iska sheegan karaa markaa taas falahu waxaa u sugnaaday kaa qaatilka ah salabuhu ay salabu dalika almaqtuuli kaa la dilay ama qatiilkaa salabkiisi wixii isaga laga furtay kollay jamaahiir culamaana waxaan uu xidhan yahay iyo hubkiisiiyo waxa uu wata dhammaan salab bay kaba dhigaan waaba matalan aimada qaarkood sia axmed oo kaleon waxa uu fuushan yahay ku darina waa jirtaa laakiin axaadiis kaleba inay taasi ku jirta waan arki doonaayo waa ku jirta imaam shaafici oo isaguna kol silaaxa iyo waxaa ku khaas yeela bal qowl sidaasa waa leeyahay waxaan leenahay waa wixii dee markaa uu isagu u khaaska ahaaye ama hub ahaa ama dharkiisii ahaa ama dee wixii uu fuushanaa taas baa salab waa wixii isaga laga furanayay weeye isaga ayaa leh taas baa rasuulka ilaahay yidhi dagaalkiina markaa waa dhammaaday qaala abu qataada wuxuu yihi faqumtu waan kacay waan istaagay faqultu waxaan idhi man yashhadu lii dee ninkaasna waa dilay kolley salabna waa lahaa dirci baa ka mid ah salabkiisii dagaalka kii loo qaadan jiro dee qiimo leh man yashhadu lii yaa ii markhaati furaya oo macnaa ninkii aan dilay dee intuu i arkayay ii caddaynayo halkan rasuulka ilaahay agtiisa iga furaya inuu ninkaa dilay cid way haddi weyday oo cidi umay markhaati furin uma jalastu waan fadhiistay uma qaala rasuulkii ilaahay baa wuxuu uhi mila dalika hadalkaas oo kale hadalkii hore oo kale man qatla qatiila lahu calayhi bayinatu falahu salabuh faqaala wuxuu yihi abu qataada odhanaya faqumtu waan kacay faqultu man yashhadu lii uma jalastu hadda waan iska fadhiistay markay cidi dee ii jawaabi weyday cid ii markhaati furtana aan waayey uma qaala dalika ahaalisata rasuulka ilaahay baa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hadalkaa mar saddexaad yihi faqumtu waan kacay haddana waan istaagay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa laka yaa abaa qataadata waxaa kuu sugnaaday muxuu yahay dakacaad fadhiisanaysaa waad kacaysaad fadhiisanaysaa maxaad ku helay maxaa kuu sugnaaday abaa qataadow faqasastu calayhi lqisata qisadii iyo arrintii baan rasuulka ilaahay ugaba warramay faqaala rajulu nin baa yidhi min alqowmi dadkii meesha joogay ka mid ah oo dee intaasna maqlayay sadaqa run buu sheegay yaa rasuulullahi rasuulkii ilaahay oo nin saasuu dilay baa jirta salabu dalika qatiili cindii kaa qatiilkiisee uu dilay salabkiisi waa diric buu ahaa na cindii agtayduu ku suganyaho anigaa haya ee fa ardihi raalli geli min xaqihi xaqiisa uu isagu leeyahay dee qatiilka salabkiisiia bal adigu xaggaaga wax kasii kan halaydaayo isagana adigoo xaggaaga ka raali geliyo wax si uu ku raali noqdo macnaa wax abu qataada ku raali noqdo adigoo xaggaaga ka sii kana anigo aan iska halaydaayo saasuu yihi marka waqaala abubakrin sidiq markuu ninkii taa yihi waana nin quraysha walow inaan magaciisa ahayn laakiin waa quraysh sa hadalka abubakar buu kuba sugan yahay abubakr baa wuxuu hi laa allahi idan laa yacmidu ilىa asadi min usud اllahi yuqaatilu can illahi can rasuulih fayucdiika salabahu laa hallahi haadu waa litanbiih maxaanay dee bedel kaba tahay ama halkee taalaawowdii waawalqasamka ahayd saa daraaddeed allah waa tan jaran oo markaa maxaan odhanaynaa laa hallahi ay laa wallahi wey maya ilaah baan ku dhaartee idan laa yacmidu bal idan kolley halkan sharaxa wuxuu leeyahay sheekhu raximah llahu tacaala riwaayaadka muxadisiintao dhan hadday bukhaari iyo muslim tahay iyo hadday kutubta kale tahayba sida ku sugan islan weeye laa hallahi idan oo adigu inta kale dhib ma laha eh waa idanta oo dee hamzadaa leh tanwiintaasna le idantii kolkol dee xarfu jawaabti iyo jaza noqonaysay marka taas baa riwaayaadka xadii wax kale riwaayo kale lama hayo kutubta xadiiska kuba sugan marka laakiin qolooyinkii luqada oo dee culimadii xadiiska barhkoodna ay kaga mid yihiin oo jaanibkaa luqadana aqoon u lahaa khadaabi buu kasoo noqonaya ahlilcarabiya arrinkan way diidan yihiinoo waxay leeyihin meesan sidii carab lagu yaqaanay u hadi jira ama hadalkeedii kamid ma waa taqyiir adeeg ma jirto kitaab xadiis kamida ama xadiiskani uu kuba yimi oo si kale lagu wariyay dhammaan laa hallahi idan baa kuba sugan ee qolooyinka ahlilcarabiya khadaabi oo dee isagu luqadana waaba taas oo kutubta qariibka kitaabkiisa waa u madbacaysan yahay nin bukhaari iyo abu da-uud iyo waa raggii ugu sharay shuraxyadii ama shuraaxdii raggii uguba horreeyuu kaba mid yahay iyo kutub kalena waa leeyahayo ayaa waxay leeyihiin waa ruwaadda xaggeeda taqyiir kaba dhacday sawaabku waa in la yidhaaho laa hallahi da macnaa alifta la gooyo hamsada la gooyo idanta oo la yidhaaho laa hallahi da marka siday ku fasireenna haada bimacnalwaawdii lagu dhaaran jiray waawalqasamkii bay la mid tahay marka macnuhu muxuu noqonayaa haddaan iyada tooda raacno laa hallahi ay laa wallahi baan ku dhaartee da ay laa yakunu da arrinkaasi ma noqonayo da waa waxa ad sheegayso oo a in salabkii lagu siiyo adigu aada qaadato salabkii markaa buqataada taasi ma dhacayso oo markaa taa laba yidhaaho laa wallahi da ay laa yakunu da bal sheekuna wuu sii wadaa wax kalena muu raacinoo dee isaga iyo rag leh raggii kitaabka sharxay iyo dee kayr ama rag kala duwan taa ahlilcarabiya ayuun bay kuba kaaftoomeen marka wuxuu kasoo noqonayaa bal qorooyinkiina sharaxaysaana cibaarada egta qaala abu cusmaan almaaziriyu radia allahu canhu waa sida ii taalla abu cusmaan almaaziriyu abu cusmaan uma diidani almaaziriyu maxaa idinka idin yaala qorooyinkiina sharaxaysan baan leeyahay kelimadu soo noqonaya ra-dumaa idin taala mea maaziri nin wax kale adiga nuskadaadii naga beeri jirtay kolley waa khada weeye waana taxriif xagga madbaco ee sawaabku in la yidhaah weeye abu cusmaan almaaziniyu halkaa ra-da ay nuun tahay abu cusmaan almaaziniyu waayo waa imaam aada u macruufa oo lugawi ah naxwi ah oo dee xaggan dee markaa culimadii sarf iyo naxwe iyo luqada aimadeedii kaba mid ahaa kolley qarnigii saddexaad ayuu dhexahiisii in yar buu ka yar horreeyay dhimashada laakiin qarnigii labaadna qeyb buu lahaa bakr ibni cusmaan baa la idhaahaa magaciisa me bakri ibni moxamed baan ujeeda abu cusmaan bakri ibni moxamed maazini waa reer maazin oo maazinkan baa loo nisbeeyo dee kutubta markaa luqada iyo waxaasna uu kuba soo noqnoqdaa kutubta taraajimtana dee tarjamo waa ku leeyo kolley waa nin macruufa jaanibkaa imaam kuba ahaa kolley qisana waa leeya aan soo noqonaya bal idinku waa idinkaa baxtin doona oo mala iyadoo iska faqiirna ahaayo nin yahuudi uba yimo kitaabkan si wahi buu doonayay inuu aqriyo kitaabkaa naxwada alkitaab laba yidhaaho markaasuu ninkani muslim u ahaa dee isaguna kitaabkii walow kitaab naxwo ah uu yahay haddana markuu shawaahidda soo qaadanayo intaasoo aayadood oo qur'aanaya baa kusoo aroortay lacag fiicanna uu siinayay waa diiday waayo qur'aankan iyo shawaahiddan ku jira daraaddeed iyo ninkoon muslim ahayn ayuu taa u diiday oo ilaahay daraadii uga tagay ruuxna hadduu ilaahay daraadii wuxugaba tago ilahay baa subxaana watacaala wax ka bedel siiya waqtiyo dabadeed baa iyadoo bayd laysku qabsaday baqdaad waa baqdaad isagiina dee waa ninkan reer basro a basro jooga ayaa bayd waa gabadh baa ku hesisay oo qoleynkii hesi jiray ahay ayaa icraabtiisii bay tihi maya abu cusmaan abu cusmaan waa sidii igu sheegay aniga waa taas waa ii nasbiyey halkaa rag nuxaadu iyo raggii joogay luqawiyiintuna waxay doorteen inaa saasa isagii baa la yidhi hala soo qaado waa beydkaa daraaddeed iyo gabadh baa ku heesaysay oo de boqor agtiibay laakin ahayd wathiq aan filaya wathiq bay ahayd majliskiisii bay ahayd de aad iyo gorqinaadkaasna waa iskaba badnaa markaasay deeta noqotay in la yidhaa hala doon halkiibaa cid loo diray la keenay beydkii oo dee adigu beydkii buu sheegay oo dee halkii uu boqol dinaar ka diidayay baa kun dinaar dee iyo celintiisi ay noqoto ilaahay daraaddeed gaba tegay waa beyd sahibna muse adigu waa beyd un wixii kelimo ay lagu nasbinayay bay tan ahayd oo dee magaalo dheer loo doonay bal si loo ogaado bal kawde abu cusmaan haddaba waxaan leeyahay taasun weeye bal isagana uu kasoo noqona bal waxaan leeyahay horta waa tan oo saasay culimadu iskaga daba noqdeen laakiin rag kala duwan oo dee taa diidan baa jira xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo keyrkiiba sidanuu kuba yimi si kale ruwaadii aimadii kumay soo naqlin marka lafdigani waa lafdi saa kuba sugan macnihiisiina la tawjiihin karo dee aadna way u yar adagtaho in la yidhaha dee ninkaa hebel ee boqowiga kelimadan diido in la yidhaha xadiidkii haddana sidiisii looma soo dabdi in la yidhaha kolley bal xafnu xajarna kalaam dheer buu leeyahay kelimadan iyo uu kuba tatabucay hadalkan uu kuba tatabucay radinteed in markan xadiidkan la joogiyo maqaaziya bal waa u laabmi doontaa dee waa waxay qaadatay kalaam dheer weeye uu dheereeyey arrintan daraaddeed iyo isagoo san imika sheekhu inoo soo dhigtay arrintan diidan de rag kale ka horreeyey aqwaashoodna uu soo naqlinaya in la yidhaho meeshu waa taxriif ee waa taqyiire bentana meye waa macno saasa waa jira uno arrinku macnuhuna waxa weeyaan un arrinku kol hadduu taa yahay si aad sheegaysaa ma dhacayso waayo laa yacmidu uma qastayo rasuulkii ilaahay ilaa asadin libaax min usud illaahi libaaxyadii ilaahay kaba mida oo de waa nin geesiu leeyahy oo yuqaatilu dagaalamaya can illaahi wa can rasuulih ilahay xaggiiyo rasuulkiisii macnaa de waa diintii ilaahay nusradii iyo litakuna kelimata lah hiya alculya ayuu dagaalamayo oo fa yucdika marka uu ku siiyo adiga ninkii buu la hadlaya qoraysheed salabahu wixii salabkiisa uu siiyo uu ku siiyo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam abu bakar markuu taa yidhi ayaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi sadaqa run buu sheegay abu bakar eh faacdihi sih iyahu qataado siiye salabki abu qataado siiye salabkiisa wuxuu yihi marka abu qataada facadaanii ninkii wuu isiiyey diricna way ahayd qaala wuxuu yihi markaas fabictu waan iibiyey addirca waa wixii ay uqagashan jireen dagaalka oo xadiidkaba samaysnaa ayaan iibiyo dee seeftan iyo leebkii ormiyo wixii buu kaba celinaya oo xadiid buu kaba samaysnaa waanay gashan jireen faibtactu bihi waxaan ku iibsaday makhrafan beer ama bustaan fii bani salimata reer bani salima dhexdooda ayaan makhraf kagaba iibsaday almakraf miimta iyo ra-duba way fadxisan tahay sida mashhuurkaa barhkood makrif ku dabdiyeyna wuu jiraay lakiin kollay miimta fadxadeeda ayaan ilaashanaynaa waxaana yidhaahaan waa bustaanka barhkood baa yidhaha dee bustaan aada usii weyn maahe waa si ka mida nakr waa laba saf oo timireed oo iska soo horjeeda oo ruuxa dhex maraya tanna wax ka goosan kara tanna wax ka goosan karana waa la yidhaha ba yidhaha barhkoodna ibn wahab wuxuu kasoo naqnaya aljunayna sagiira macnaa waa tasgiiru janna une waa bustaan yar adigu markaa adu bustaan ayuu ku iibsaday reer bani salimana waa isagaa reerkanba kaba dhashay dee horena saan usoo sheegnay reerkan markay noqoto laamta waa la kasriyaa salama qalad bay noqon ee salaama laxni ee salima waa markay reerka noqoto walow magaca kutubta inoogu soo noqnoqda hadday tahay kunyo iyo hadduu magac yahayba oo caawaba dee salamatu min alakucya baa kuba sugan wuu salama yahay laakiin in kooban baa jirta oo reerkani kaga midayay reer bani salima iyo nin camr bnu salima la yidhaaho iyo nin kaloo cabdillahi bnu salima la yidhaho intaas bay culimadu soo naqliyaan waxa ruwaadaba iyo dee wax saasoo salima lagu magacaabo inta kale salama ayaa lagu dabdiya marka waa reerkoodii uun fii bani salima waa reerkaas beer buu halkaa kaba iibsaday ama bustaan camrun wa cabdullahi najla salima bilkasri maca qabiilati mukarama qabiilada buu sheegaya waa siyuude fa inahu markaa haddaba waa waxa aan ku iibsaday oo ahaa bustaanka ama makhrifkaasi la awalu maalin xoola kii ugu horreeyey buu ahaayo ta'asaltu aan dhaqdayba iqtanaytu aan kaydsaday oo xooladee ujeedadu aan yeesho oo asal leh oo sanoo kala qunyo ahaan kaas baaba igu horreeyey fi lislaam iyo islaamniya buu ley marka hore mala ma laha inba xoolo saasa wuxuu yihi waxaan dee yeesho oo asal aan kaba asal ii noqda ta'asaltu kaas baa iguba horeeyey bal xadiidka labada lafti oo riwaayadii lays ay halkan kuma sugnayd oon halkan inoogu sugnayn buu inoogu khatimayahay bal makrafka waxaan idhi waa beertiya laakiin haddii mikraf la idhaaho waatan leenay miimta fadxadeedaan ilaalinaynaa haddii mikraf laba yidhaaho mikraf waa aaluu noqonaya miimta la kasriyo waa weelkan wixii la guranaye simaar iyo midhaa lagu gurto salad ha noqote ama zambir iyo wixii lamidka waa weelkii lagu guranayo waxaan la goosanayo midho la guranayo taas baa mikraf baa la odhan waa isagu ismi aaluu noqon makrafna e waa ta aan idhi waa bustaankii oo isaga naftiisa wax makraf loo yihi bukhaarina khilaafan baaba dhacday mikhrafan oo waxa ay tahay un dee inay beertii midhaheedii baa la gurtaayo waa magacii markaas kana wixii la guranaya lagu ridaa tan baa deeta loo yidhiye bal mikraf haddii la idhaahna macnuu taas buu noqonaya xadiidka intaynaan waxyaalahan kaba qaadinayo dee baabku u baabaysnaa gaadhin labadan lafti baan raacinaya fi xadiisi laythi muslim baa leh layth ibnu sacaad xadiidkiisii dee aanu inoo soo dhigan bukhaarina uu ku sugan yahay xadiidkiisu riwaayadaas faqaala abubakrin abubakr baa wuxuu ihi kala may markuu yihi ninkii raali geli adigu xaggaaga oo xag inde isaga in waxsi uu ku raali noqdo anigu aan kan iska haysto laa yucdihi ma siinayo rasuulkii ilaahay udaylica waa dhurwaa yara ma waraabo yaroo min qurayshin qoraysh kaba mida wayadacu oo markaa kama tegayo asadan libaax min usudilaahi libaaxyada ilaahay kaba mida ujeedada waxa weeye dee isaga waa ninkaa geesigaa shujaac ahaa abu qataada dee farisu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam baabaa loo odhanaya waa fariskii rasuulkii ilaahay ninkana wuxuu leeyahy waxtarkiisaas iyo kifaayadiisaas oo kale ma laha daybicna kole waa tasqiiru dabce lakin qiyaas maaha dee dabc waxay ahayd dubeyc in ama dubeyca lagu tasqiiriyo haddii muanas yahayna dubeyca daybic kolley qiyaas maahe waa macnuhu taas oo markaa macnaha wuxuu ujeedaa un barkood baa halkan usaybiq iyaga ku dabdiyay bukhaariga muslim labadaba ruwaadooda inaga ruwaadda badankooda muslim sidan baa dhacday lakiin bacda ruwaati muslimna way dhacday bukhaarina saasoo kale uba qeybsaymino barhkood ay kuba wariyeen lakiin usaybiq haddii la yidhahdo macnahan bay keenaysaayo waxay leeyihin ama nabaat usaybiq lagu magacaabo oo aada u yarta tamar daran ama nooc shimbiro haadka kaba midoo isaguna daciifa oo magacaa la yidhaah baa jirto waxa ujeedadiisu ay tahay uun intuu waxa weeyaan ka aan waxtarkiisa iyo geesinimadiisaas oo kale lahayn ee qureysheed intuu siiyo rasuulkii ilaahay kama tegayo ninkaa geesiga ah ee dee fariskii islaamkaba ama fariskii rasuulkii ilaahay ah wixiisii waliba salabkiisii uu isagu lahaa rasuulka ilaahayna waa ka hadalkii u rumeeyey yihi si wa fii xadiisi laysi la awalu maalinta asaltu eeg markii hore riwaayadan aynu imaka ayne malik ibnu anas fainahu la awalu maalin ta'asaltuhu fi lislaami markaasna in fainahu lawalu maalin ta'asaltu fi lislaami isagana in waxa weeyaan lawalu maalin ta'asaltu oo lafdigaa fi lislaam iyo in fainahu iyo taas baan kuma sugnaynna waa isaga laftigiisu tu ahaa xadiidku waa inoo dhamaaday kolley mid weeyaanoo horta fadli weyn oo abubakar dee waxa weeyaan radia allahu tacaala canhu wa ardaahu xadiidka ugu sugan baa jirta oo matala rasuulka ilahi agtiisii isagoon weli jawaabin buu intuu kaba fatwooday oo inaan ruuxan la siin aanu mudanahay bal dee uu arrintan rasuulka ilaahayna wixii uu yidhi buu uba rumeeyey manqabo weyn baa uguba sugan gees kalena sifayntan dee lagu sifeeyey abu qataada inuu asad min usud illaahi kaba mid yahayna isagana manqabo weyn baa saxaabigan uguba sugan arrinta kale xadiidka inoogu suganna waa dee guud ahaan asalabu lilqatil ruuxii bal masalan gaalka ahaa ee lala dagaalamayay ee dagaalka lagu dilay dagaalkii lagu dilay isagoo dee dagaalamaya la dilay wixii isaga u khaaska ahaa ee lagaba furtay isaga inuu yeelanayo ruuxii qaatilka ahaa taas kolleyna waxay leeyahaan markan dee uu mudanayo ruuxan in waa wakti uu isaga naftiisu dee naftiisiibuu ruuxan la dagaalankiisa khatar kuba gelinaya adigu waa ruux gaal oo mumtanica maa ruux sii ordaya oo kale iyo ruux bal matalan taas walow dee suurataasina ruux dee ama adigu aan markaa dagaalamayni waa ruuxii dee bal matalan mumtanica ahaa ee ruuxani markaa khatartiisi iyo dhibtiisii intuu uga bareeday uu dilay taas buu arki yeelanayaabo bal adigu weeyo taa laakiin kollay masaladan horena malaha waxa waan uga soo yar aragnay ee waa tan imaka inoo taale xadiidka waxaa inooguba sugan inuu ruuxii qaatilka ahaa salabkii qatiilka uu mudanayo xadiidku sidaa uu faa'iideynayana kollay culimada jamaahiirtoodu waa qowlkood de waana qowlka sawaabkaa leenahay ama halkan raajixa ah bal hadduu idinkana idiin taalana markuu khilaafkaa culimada dhiganayay waxaa ii yaala faqaale shaaficiyu wamaaliku walawsaaciyu walaysu wahawriyu waabu thawr axmed taas baa taala kollay malik hadduu idinkana idin raacsan yaho shaafici dee inuu ka horreysiiyana markaa way hayde shaafici kaba dambeeyana ee iska bayna qowsayn iskaba geliyo malik qowlkan ma laha wuu soo socdaa qowlkiisu oo malik kuma jiro dadka qowlka leh ee qolooyinka kale uu tiriyey ayaa leh ruuxan qaatilkiihi ruuxii maqtuulka ah salabkiisii haddii imaamku marka horeba yidhaha xadiisan oo kale yidhaha ruuxii salabkii uu yeelanayaayo haddaanu odhanba xukumkii shareecada tan ah fatwadii rasuulkii ilaahay weeye oo arrinkani waa fatwa waa xukumkii shareecadu dadka gaadhsiinayo uma baahna ninka markaa le madaxda ama qaa'idkii inuu u ogolaado iyo inaan u ogolaan waxba tani kama bedelayso uu yeelanayaa waa xukumkii shareecada xadiiskuna waa fatwa ama balaaq uu rasuulka ilaahay xukumkii sharciga inoo caddaynayo ina soo gaadhsiinayo waatay yidhaaheen dee waana qowlkaasoo waqaayac kala duwan baana de iyo jirto barkoodna halkan ay nooguba sugan tahay waxaa jira imaam malik iyo abu xaniifa iyo qolooyin kale ayaa waxay qowlkoodu yahay ruuxa qaatilkiihi dilkan uu wax dilay uun ou ninkan dilay salabkiisa kuma mudanayo ee wuxuu ku mudanayaa haddii dee ninkii amiirka ahaa ama qabla alqitaal dee say barhkood yidhaahaan ama sanoo kale bacda alqitaalba uu yidhaaho ruuxii wax dilay isagaa ciddii uu dilay wixii dee salabkooda hayd taa uu yidhaaho ayuu ku mudanayaaye haddii kale dee waxay noqonaysaa qaniimun bay noqonaysaa khumuskiina laga saaro dadkiina ka wada dhaxaysa bal xadiidkaaga imaam malik waa warinayaa eg hadda imaam malik isagii baaba inoo wariyey kanna waa kan leh kollay arrin muhima jirta waana sabab dee asbaabahan culimadu ay iskuba khilaafaan kaba mid ah halkii dee kollay malaa wax horena waan soo yar aragnay oo ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee wuxuu ahaa rasuulkii ilaahay shareecada dadka soo gaadhsiiyey uba caddaynaya taa uu ahaa waanu ahaayo dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh imaamkii muslimiinta ee imaamnimo ku maamulayay oo ciidankan uu diraya iyo xoolahan uu qaybinaya iyo waxyaalahaas oo dhami ee waxay bisifatihi imaama lilmuslimiin ayay ahaydba wuxuu ahaa xaakimkoodii kala saarayay markay dacwad noqoto iyo taas iyo dee taa dhegaysanaye markuu wixii bayinaadkiiyo eego ama iqraaraadkiiyo wixii xukum ridayay taasna uu ahaa haddaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tasarufaadkiisani iyo aqwaashiisani iyo afcaashiisani wej keliya uun may lahayn kole waxay noqonaysay fatwo xukumkii shareecada uu caddaynayo taas markaa nin kastaaba uu ku dhaqmaya ku camal falayaayo uma baahna cid inoo dee matalan halkaa isagay ka daba marto tilaa waxaasaa la yeelanayaa waa ruux kastaaba waa fulinaya taasi waana lagaba doonaya kolla tasarufkiisu tasaruf imaamnimo iyo inuu imaamkii yahay ciidankan uu dirayo xuduudda uu oogayo xoolaha uu qaybinayo waa imaamnimo taasi maxay u baahan tahay ruux kastaaba ma odhanayo rasuulka ilaahay baa saa yeela ciidan baan diraya iyo ama dee xoolaha saa u qaybinaya iyo xuduud baan oogaya taa may aha waa tasaruf imaamnimo oo dee taasna waa mid kolla markuu dacwad dhegaysto xukun buu ridayay taasna waa tasaruf qaadinimo ama qado ahaanoo maaha uun waaqaco kastoo saasa in la odhanayo saasaa beri rasuulka xukumiye hala fuliyo arrintu dhegaysi iyo bayinaad iyo waxyaala ay u baahantaho iyadna waa tasarufkii qudaadu ay lahayd ama dadkii xukaamta ay lahaayeen intaba rasuulka ilaahay u kulansaday haddaba maxaa dhacda kol culimadu inay isku khilaafaan xadiidkii agtoodii waa ku wada sugan yahay ee waxay isku khilaafayaan tasarufkan rasuulka ilaahay maalintan tasarufay ma tasaruf fatway ahayd eeg fatwo uu xukumkii shareecada caddaynayo mise wuxuu ahaa de waa kanoo waa qaa'idkii iyo amiirkii ciidankii hogaaminayaybe tasaruf imaamnimo ayay ahaydoo marka ciddii u aragtay fatwo waa sidaa dee shaaficiya amsaashiiyo culimada intoodii badnayd waxay dhahaan may waa xukum caama uma baahna cid kale ciddiisan imaam malik iyo abu xaniifa iyo maye waa tasaruf imaamnimo ka tid waxay leeyihin maye kolba waxay ku xidhan tahay imaamka markaa joogiyo qaa'idka marka caynkaasa hadduu hadalkan oo kale yidhaha waa sax haddii kale xukunku taama noqonayo ruux kastaa ma fulinayo wax kastaan saa laguma yeelanayo arrinku waa ka xadiidka iskuma khilaafsana waa soo wada gaadhay ee rasuulkii ilaahay fulintiisana u fuliya waa xadiis baynu soo maray habeen dhaweyd hinda markay u timi ay tidhi abu sufyaan ima siiyo waxay igu filan aniyo carruurtayda xulihiisa ma ka qaata isagoon ogeyn dee bal matalan taas saasaan yeelaaye rasuulka ilaahay waa kii u fasaxay taas oo kale way isku khilaafeen nafteeda sidaan soo sheegnay ma fatway ahayd oo rasuulkii ilaahay uu fatwanayo ruux kastaaba markaa oo xaq dee uu meel leey uu leeyahay meel uu jiro haddii uu si kale u qaadan kari waayo xaqiisi waa qaadan karaa isagii mise waxay ahayd rasuulkii ilaahay dacwad buu dhegaystay waa xukumay oo arrintani qaday ahaydoo dee kolba waxay ku xidhan tahay qaday ku xidhan tahay maaha fatwo ruux kasta waa arrinku taas buu ahaa waana arrin lagu qaybsan yahay kolleyna waa masalo aada iyo aada u muhima waxaa lamida dee xadiiskii ahaa ruuxa dhul aan dee cid waxa weeyaan hor aan nooleeyo dee dhulkii aan cidi lahayn oo kale isagay usugnaanaysaa matasaruf imaamnimoa mise waa fatwa way ku qaybsan yihiin oo kale bal markaa taasi waa muhim waxaan filaya qolooyinkiina darsiga subaxdii laba socdayna dee qawaacidka muqadimada yar markii aan wadnay baabka ugu ahamsan baabuu ahaa ama nooca uguba ahamsan oo dee mal cashar in ka badan bay qaatay oo umuurahaas qaraafi iyo ibn اlqayim iyo laga yaabaa dee meel inay saa ay ugu wada urursantahay aqwaashoodii inaan dhib yaraanba loo helin oo qaraf iyo ibn اlqayim iyo aqwaashoodii iyo balsayta iyo amhiladii kala dunayd oo labadaba ibnuqayimna hadalkiisa aan soo naqlinaya wuxuu ahaa markii xunayn laba joogay xadiidka naftiisa markuu fawaaidiisii sheegayay ee qarafina waa furuuqiisa furuuqdii bal matalan tasarufaadka kala duwan markuu kala sarfinayay waa dee qolooyinka subaxdii iyagu waayagn qolooyinka kale laakiin kole waxaan leeyahy waa arrin muhim oo gees kalena dee masaaisha iyo bal axaadiid kala duwan oo culimadu ay iskuba khilaafsan yihin bay inoo cadaynaysaa arrinku ma aha xadiidkan in la yidhaho kani waa khilaafay ee waa fahamkii xadiidka iyo xadiidkii muxuu ku xambaarayay tan bay taasi ka dhalatay waa sabab muhimo asbaabtii culimadu bal matalan ikhtilaafkoodiiba ah oo dee ruuxii aan bal nadradaa lahayna uu qaadanayo uun imaam maliki waa kan xadiidka warinaye muxuusan u odhanaya si wuxuu xadiidkii diidan yahay ma isagii baaba wariye xadiidkiiba u arkay tasarufkii rasuulku tasaruf imaaro ama imaamnimo inay ahayd marka imaamniyadii waa shaqada kule taas waa shaqadii imaamniyada ruux kasta maaha ee qolooyinka kale mee waa tasaruf fatway ahayd shareecadii xukumkeedii buu cadaynayay waa akhbaar can xukmi sharci markaa uma baahna cid kale arrinkaasba weeye xadiidka dee maahna qadiyadii hindi baa ahayd xadiidka ixyaa ulmawaat baaba jirta bal umuuro marka meelo qaarkood way kala soocan yihiin qaraafibayda oo tasarufaadkii baa kala soconoo wax cad tasaruf imaamnimo inuu ahaa ama tasaruf fatwo inuu ahaa ama tasaruf qaadinimo inuu ahaa taas layskuma khilaafo ee meelo qaarkood baa labadii dhinac bay ixtimaalayaan marka meelaha caynkaasa culimadu markaa ay ku kala tagaan oo iskuma khilaafsan yihin oo midbood dee waa habku kuba xambaariya siduu xadiidka ama daliilkan kaba fahmayo way bal markaa xadiidku kolley intaas weya ama inta kale waa inaha bal ay nooguba sugan xadiidkana waxa noogaba sugan in ruuxii bayine laga doonayo caddayn oo ruuxa sheegashadiisa in wax laguma siinayo waa intii aynu soo marray la yucda naasu bidacahum addaca waa de aqwaamu dimaa rijaala adigu dee rag dhigyadoodiya bay sheegan lahay watanso markaa bayino taas in dee ay loo baahan yahay kuwaan bayino shardigina waa jira xdثna يحyى بن يحyى التmيمي qال أخبرna يوسف بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أbيه عن عبدالرحمن بن عوف أنه qال wuxuu yihi xadيid kale inoo bilaabmaya يوسف بن الماجشون horeynu usoo maray يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون kollay usro dhan ama dad kala duwan baana magacan ama laqabkan yeeshay malaa lafti farisiyabe isaga waan soo aragnay atbاc taabcinti صالح بن ibrahim بن cabdiلرحman بن cوf abtirsintiisu inoo dhameeyey aabihii baanu ka warinaya ibrahim بن cabdiلرحman بن cوf صالح marka la eego hore marna umaynaan soo arag waana nin taabiciya oo cabdiلرحman بن cوf ba waawoowa waana taabici yar laakiin aad bu axaadiidiisu ay u yar tahay oo horta bukhaariyo muslimun baa wax ka wariya qolooyin kale lamay wadaagsan xaafid بن xajarna تhdiib تhdiib wuxuu kuba yidhaahaa أkرج لh شhيkخان xadيiثا واxdا في qصaة qتل أbي jhl xadيiثkan aadayna bخaariyo mslimba xadيiث keliya oo qiصada qaتligii أbي jahl ah ayay soo saareen o kaba wariyeen maعnaa xadيiث kale ma jiro kaasun buu kitaabken ku leeyay bukhaarina kuba leeyay ama abihii ibrahim بن cabdiلرaحman dee barhkood waaba waqtigii rasuulka abu dhashay bay yidhaahaan adigu waa ninkaa taabiciya isaguna waana nin hiqa ah ee isagu kollay dhowr xadiid oo kani u horeeyuu leeyaho saddex xadiid oo kale iyana way u dambeeyaan wuxuu yihi markaa cabdiraحmaan ibn cawf anahu qaal bayna waqti ana anigu waaqifun aan taagnahay fi safi safki yowma bedrin bederna way noo dambaysaayo dee ghazawaad waan geli doonaa in sha allahu tacaala safkii baan ku jiray macnaa waa markii subaxdii layska hor yimi waa laysu muuqdaa safkii baa iyaguna gaaladina xaggan ay kasoo jeedaan muslimiinta dhinacan ay kaba jeedaan oo waa laysu muuqdaa aan anigu safkii kuma jiro ee safna waa loo joogay oo rasuulka ilaahay baaba simay iyagii ayaa nadartu eegay can yamiinihi xaggaygii midig iyo washimaali xaggayga bidix de waa dagaal baa bilaabmaya wuxuu eegay bal cidda xagga midig ka joogta iyo ciddan xagga bidix kaba xigta faida ana wuxuu baaba igu soo kadiyay anigu inan ahay oon ku sugnay bayna ghulaamayni laba inan oo min alansaari ansaar kaba mid aho xadiisatin ay yar tahay asnaanuhumaa da-doodu oo wuxuu baaba u arkay xagga midigna inan dhalinyaro ah ka jooga kollay dee markaa waa qaan gaaday waa gaashanqaadi laakiin waa yaraa un oo dee nin in badan dagaal la soo galay oo laysku haleyn karaan ahay buu leeyahy oo yar xagga bidixna nin kale oo dhalinyaro ah ayaa ka jooga marka muxuu yidhi tamanaytu waxaan ku tamaniyey low kuntu haddaan ahay bayna adlaca minhumaa waa cid ka xoog badan adlac min adalaacati weeye waa quwada macnaa cid ka xoog badan inay dhexdooda ku sugnaado dee wuxuu ka baqday xaggeeda in loogaba soo dhaco taasuu kaba baqday wuxuu is yihi waa inamadan yaryar oo deeb intaasay dagaalkiina u adkeysan waayaan ama xagga ogin in lagagaba yimaado markaasaa wuxuu jeclaystay oo uu ku tamaniyey inay hadday halkan ay iyagu kuma sugayn ay ku sugnaan lahaayeenba laba ninoo xoog lahoo dee bal matalan dad dee dagaalla soo galayba ah iyaday taa tahay ayuunbaa wax ka duwan baa kuba yimi o fakhamazanii waxaa iqanjeedhiyey axaduhumaa midkood faqaala wuxuu u taabtay oo faqaala wuxu uhi ya cami adeerkayow hal tacrifu abaajahlin ninka abaajahl laydhaha ma garanaysaa waa ina yaroo ansaarooda isagoo abaajahl waa maqlay una ma garanayo qaala wuxuu yihi cabdiraxmaan qultu waxaan ihi nacam ha waan garanayaaye wamaa xaajatuka ilayh dantaad u leedahay muxuu yahay maxaad uga baahan tahay xaajadaada iyo dantaadu maxay tahay ilayhi ilaa abijahlin iyo bna akhi walaalkay inankiisiio qaala wuxuu yihi markaa inankii yaraa ukhbirtu waxaa laygu waramay annahu yasibu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulki ilaahay inuu caayo ayaa lay waramay waladii nafsii biyadii ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku sugan tahaye lain ra-aytu haddaan abaajahl arko laa yufaariqu cid kale uma doodayo laa yufaariqu ma faaruqayo sawaadii aniga shaksigaygu sawaada shaksi weya shaksiga bidhaantiisa shaksigaygu sawaadahu shaksigiisa xataa yamuuta ilaa uu dhinta alacjalu mina ka degdega badan ka ajashiisu dhowdayay labadayada waa ninka uu isagu markii hore lahaa ayaa cid kale kuugu soo bedela ayaaba dee heerkaasuu joogaa markaasuu leeyahay haddii aan arko kama agdhaqaaqayo weye kama agtegayo ilaa kolba ka ajashiisu ay dhowdahay acjab taas ma wada degdega badan ee xaggii geeri u degdega badan uu dhinto kaasuu yihi markaasaa muxuu yihi markuu taa yidhi ayaa fatacajabtu lidalik arrinkii de de isagu waxbuu islahaaye arrinkaa iyo ruuxan dee shajaacadiisa iyo arrintiisan iyo bal arrinkan hayradiisan ayaan la yaabay fakhamazan ila akhar kii kale isna xaggii kii kale ayuunbaa dhinacii kale ka taabtay faqaala misla hadalkii oo kale isna yidhi kan kalena abujahl buu doonayaa hadalkii oo kale u yidhi qaala wuxuu ihi abu cabduraxmaan falam anshab ma nagaanin macnaa muddaba ma sii joogin an nadartu inaan arkay ilaa abi jahlin oo yazuulu dhex socda anaa yataxarak wayazul wayazulzulayo dee waa ninkaa dadkii dhiirinaya kicinaya taas oo kale fi naasi dadka dhexdooda yazuul macnaa waxa weeye yataxarak dee wayamshi bayna annaas oo yataxarak wayas walaa yastaqiru calaa xala meel kumuu sugnaanayn intaa waa socdaa de kolley waana nin qaacidana dadkiina waa dhiirinayaaba waxaa dhici kartana markii mubaarasadu ay dhacday dabadeed inuu ahaayu dadka doonayana inuu dhiiriyo markaasaa waxaan idhi buu yihi markaa faqultu waxaa hi ala tarayani miydaan arkayn waa litaxdiid niyagii ku warinay arkaan haadaa ninkaasi kaasaan socdaa saaxibukumaa saaxibkiini weeye aladi tas'alaani canhu saaxibkiini ay weydiinayseeni ninkaa weeye qaala wuxuu yihi faibtadaraahu markiiba ui baratameenba macnaa tasaabaqa ilayhi way fadarabaahu bisayfayhima labadoodii seefood ayay intaa reera kala mareen bay ku dhufteen ay ku garaaceen xataa qatalaahu ilaa ay dileen abujahl labadaa dee inan ay dileen de waa kii markii dambe waa kii lahaa hayru adkaarin qad qatal wuxuu arkaya in isaga malaha hoosu dhacay u tahay inay inama saasoo ansaari ay dilaan oo aan beerqotasho ama qoto ahayn hadduu idilo taasuu si kama cabiraya waaba i roonaalayd malaa saas ay magaca dhaamilayd xataa qatalaahu ilay dileen uma sarafaa way gadoomeen ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam weli beder way inoo dambaysaa kollayna dee isagoon weli naftu ka bixina dee iyagaa sugay weeyaan oo markii dambe dhaqdhaqaaq ma lahayd isagoo dhulka yaalla laakiin weli nool buu cabdullaahi ibnu mascuud uba yimi markaasuu isaguna madaxa kaba gooyey laakiin weli waktigaa waa hadlayey waxna waa kala garanayey oo bal mathalan waaba kaa markaa de isagii horta uu is de aadna u daciif u ahaa cabdullahi ibnu mascuud oo malaa waxbuu iskaga gujiyey bal inuu dhaqdhaqaaq leeyihiy waxyaala taasoo markaasuu inteegu yihi alasta ruwayciin abibakr ninkii ariga noo raaci jiray makamiyalahayd haddana saasuu ku yidhi o adugu markii dambe isagaa madaxii gooye laakiin dee ragga dilay raggan bay ahaayeen faakbarahu faqaala wuxuu yihi markaa rasuulka ilah markay u sheegeen salabkii baa inoo socdee ayukumaa qatalahu labadiina keebaa dilay oo labadiina ke ayaa dilay faqaala wuxuu yihi kullu waaxidin minhumaa mid kastoo labadoodii kamidi ana qataltu anaa dilay waayo dee isku waktiyay ku dhufteen malaa midkood haba horeeyo ama nabarka weyn mid haba sii gaadhsiiye faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal si uu eego dee bal intay gaadhsan yihin iyo ka loo tiirin karo inuu isagu dilay oo macnaa dee inay ruuxii ruuxii hadduu kol haddii nabarkii kuba dhaco marka dambe awood ku dambayso uu isku daafici karo ama wax ku qaban karaa aanay jirin khalaas kaas baa loo arkaya kii nabarkaa gaadhsiiyey inuu dilay kol haddaanu dee imtinaac iminka wax iskaba celinayiyo waxaasi aanay kuba dambayna hal masaxtumaa sayfaykumaa labadiina seefood miyaa masaxdeen oo dhiiggii miyaa ka baabiseen ka masaxdeen qaala laya laa ba yidhaha may fanadara fi sayfayni labadii seefood buu rasuulka ilaahay eegay faqaala wuxuu uhi kilaakumaa qatalahu waa labadiinuba waa wada disheen oo dee mid kastaba nabarki waa ku yaalaa dhiiggii waa dee weliba isagoo aada ay u gashay hilibkiisii waa muuqda waqadaa laakiin wuu xukumay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bisalabii wixii dee abujahl lagaba furtay salabkiisii ahaa limucaadi bni camri bni ljamuuxi buu u xukumay warajulaani labada ninna mucaadi bnu camri bni ljamuux iyo wa mucaadi bnu cafraa labada nin oo ansaareed ayay ahaayeen mucaad ibnu camr ibn ljamuux oo isagu waa dadkii caqabo joogay mucaad ibnu camrin aabihii camr ibnu ljamuuxna caqabo waa joogay bederna way wada joogeen isagii aabihiiba uxud baa aabihii lagu dilay camr ibnu ljamuux mucaad ibnu cafra waa hooyadii oo dee rag kaleo ilmo cafra oo dhowr toddobiya bamala gaadhayeen kuwa ay wada dhashay isku aaba yaanay ahaaninbe mucaad ibnu alxaaris baa la yidhaahaa rag kalena walaalay ahaayeen oo cafra haweeneedan la yidhaaha ay wada dhashay ilaa toddobiya laakiin kala aaba ahaan labaadna waa kaas taas buu yihi bal xadiidka horta mid weeyaan oo salabkii waa inoogu sugan yahay oo salabkii waxyaalaha kale xadiidka inooguba suganna waaba imaka almubaadara ila alkhayraat walistibaaq ila alfadaail say inamadan yeeleen oo kale eqadabka ilaahay daraadiiyo rasuulkiisii looba cadhoonayo waayo cayda iyo waxa ay maqlayeen iyo aflagaadadaas bay ka cadhaysnaayeen taasi way inooguba sugan tahay arrinta weyne kale inooguba suganna markii hore iyagii wuxuu is yihi malaa dee cid kuwan kuu dhaanta ama dee ka roon roon oo halkan joogtaa roonayd iyaga waa yar quursaday haddana arrintii wax kalaa kaba soo baxay oo inay habboon tahay anlaa yuxtaqara axad inaan cidna laba yaraysan oo dee wuxuu noqon doono war uma haysid waxaaba dhici karta ciddan la yaraysanaye lays odhan laysleeyay malaa hawshaa ma qaban karo isagu waxaa maga fulin karo inuu ka weydo arrinta uu noqdo ruuxa taas iyo wax ka badan ma fulin karo cid kaloo la islahaa malaakaasaa ku habboon inuu arrinkii kagaba xaq leeyahay sa dee labadan inanba kaba dhacday arrin kale dee meesha inoo jiro rasuulka ilaahi kl kilaakumaa qatalahu buu yihi salabkiina mid buu siiyey oo mid ahaan buu siiyey kolley culimadu tay imaka halkan kuba xambaareen waxa weeye horta salabka ninka mudanaya waa ruuxa ruuxan dee nabar adagoonu ka kici karahayn oo aanu wax uu markaa iska ilaalin kara ama iska daafici karaa bal matalan aanu jirin gaadhsiiye kaas baa lagu mudanaya o ujeedadu ruuxa meeshii ruuxan awooddiisii baabi'iyey ee ka saaray inuu noqdo ama ka dhigay inuu noqdo ruuxaan mumtanicayn wax iska qaban karayn iska celin karayn kaas baa nabarkii leh marka labada ninna way ku wada dhufteen nabarkii way kuba wada dhufteen laba xaalay labaduba culimada ku fasiraan in midkood u horeeyey oo iyadoo kani nabarkaa weyne kolley aanu kaba kaceen oo dee bal matalan uu kuba dhuftay kii labaadna darbadiisu xataa iyaduba mid muskina haba noqoto isqaan leh ay kuba dhacday taasba weeye amase waxa weeyaan midkoodba ah markaan uu rasuulku u eegayey bal seefta dhiigeeda intay cumqi ahaan iyo intay gaadhsiisan tahay buu eegayayo midkood ba ahaa aduu kii dee aada iyo aada u sugay ee nabarka la odhan karo waa u dhintay kuba dhuftay ka kalena uu la wadaagsadayoo taas baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh mucaadi ibnu camrin uu siiyey oonu mucaad ibnu cafraa u siin iyadoo kilaakumaa qataluna macnuhu dee mid kastaaba sharaaka waa ku yahay oo dilkii waa ka wada qeyb qaateen macnuu uu yahay iyo tadriiban liqalbi bal taas bay culimadu nooguma fasireen ama xagga sarabka iyo taas dee waa tii aan xadiidkii horeba kuma soo ogaanay iyo culimada aqwaashoodii وxadaثnي abu الطاhir أحmed بn cmr بn صrح qال أخbarana cبd للh بن وهب qال أخbarnي معaوiyة بن صالح عن cبدالرحمن بن جuبيr عن أbيه عن cوف بن مالك qال أنه qال kole snadku waa dad aynu soo wada aragnay معaaوiyة بن صالحna waa nin فقيho dee atباc taabiciinta raggoodii ugu waaweynaa kaba mida cabdiرaحmaan بn jubayr iyo abihi jubayr بn نufayr labaduba waa laba taabici jubayrna waa mkhadrabo waqtigii rasuulka nin room buu ahaaba cوf بn malikna waa صaxaabi aynu horeba usoo maray qaala wuxuu uhi cوf qatala rajulu nin baa dilay min xemyara reer xemyar kaba mid ah waa dee usuushii markaa qabaaishii degi jirtay yamanba malaha asalku waa kuwii u badnaadeen ama asalkood ahaa rajula nin oo min alcaduwi cadowgii kamiduu dilay nin gaal uu dilay kollay siay noo soo socotona maalintii muutay ahayd ama khaswadii muutay ahayd faaraada wuxuu doonay markaa dee isagaa dilaya salabahu wixii ninkan salabkiisii ahaa ayuu doonay inuu qaato famanacahu khaalid bn اlwaliid khaalid bn اlwaliid baa u diiday salabkii wa kaana waaliya calayhim isagaana amiirkii ama qaa'idkii ahaa kollay wuxuu ugu diidayna salabka ayaan yarayn wax badan buu haayo malaa wuxuu yihi dee tani waabayn wax ruux keliya ama dee salab ahaan loo qaato maaha waa kaba badanya taas buu isagu u arkay isagaana waali ahaayo kollay markaa dee muuto aan idhaahno saddexdii amiir ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh siyaa magacaabay markii saddexdoodiiba la dilay iyadoo imro aanay jirin rasuulka ilaahi isaga uu sii magacaabay waa kii khaalid markii dambe ay dee isla wada garteen in khaalid loo dhiibo isagu markaa dagaalka intii dambena waday ciidankana markii dambe soo saaray haddaba khaalid waqtigaas bay ahayd markaasay haydo waa maalintaas fa ataa rasuula allahi sala allahu calay wasalam markii la noqday weeye madiine la yimi ayuu u yimi rasuulkii ilaahay cawfu bnu malikin kollayna waxaa horreysay inay isku qabsadeen oo wili siiyo ma siinayo iyo rasuulka ilaahay baan kugu ashkatayn doonaa hadalkaasna uu horreeyeyba fa akhbarahu cawf baa u warramay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkiibuu ugu warramay faqaala likhaalidin rasuulka ilaahay baa ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khaalid maa manacaka maxaa kuu diiday an tucdiyahu salabahu marka tanna waa adiladii dee inuu salabka qaatilku yeelanayo taas bay kaba mid tahay walow dee sababta ugu diidaya hadal dambe inoo dambayso inaad salabkiisii kol hadduu qaatilkii ahaa ninka dilay inaad salabkii siiso maxaa kuu diiday qaala wuxuu uhi istaktartuhu yaa rasuula allahi waan badsadayoo wax badan baan ku tiriyo u badnaayo saasaan u siin waaye qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh idfachu ilayh kolley waxba daliil uguma sugno qolooyin kale waa tasaruf imaamnimo oo imaamkunbaaba waxaan ku shaqalo hadduu doono uu siinayo hadduu doono uu ka celinaya arrinku kaamaha waa kan le maxaad salabkiisii u siin weyday si buu yidhi haddana dee amarkii waa arkaa khaalid waa qabaa fa mara wuu marayoo khaalidun khaalid bicawfin cawf buu soo maray fa jara wuu jiiday oo cawf biridaa'ihi waa go-i uu huwanaa buu qabtay usaa usoo jiiday waa go-i uu huwanaa khaalid uma qaala wuxuu yihi hal anjastu laka ma kuu oofiyey maa dakartu laka wixii aan kuu sheegay min rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi xaggii macnaha dee hadal buu qabay rasuulka ilaahi baan kugu ashkatayn doonaa waa kan rasuulka ilaahi amree yidhi si hadalkii buu xusuusinaya leeya wixii aan idhi ahaa waan ku ashkatayn doonaa rasuulka ilahi baan kuu sheegi doonaa horta ma dhameeye ma ku oofiyey rasuulka ilaahina kama dheera fasamicahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa maqlay arrinkaasoo fastuqdiba waa laga cadhaysiiya sintatada waa in wax weyn iska zaa'id e ay uqdiba wey rasuulka ilahay baa hadalkaa ka cadhooday waayo dee ninkani waa amiirkii dadka madaxdiina kolley xurmay leeyihiin adab bay leeyihiin dee in laga adab qaato in laga dambeeyay leeyihiin oo kale taas waayo xilkan ay hayaan iyo waxyaalaha taas bay leeyihiin arrinkana dee markaa jaanibkaa kuma haboono uu markaa cawfsameeyey waxaan roonayn bay ahayd oo xaggii marka la eego xurmadii ay lahaayeen dadka madaxdiihii iyo in dee tii ay ahayd in lagaba dambeeyo oo bal matalan la dhowro tii baa meeshii kaba baxday rasuulka ilahi baa ka cadhoodo faqaale wuxu uhi laa tucdihi ya khaalidun hasin khaalidow laa tucdihi ya khaalidun ya khaalidu khaalidow hasin markaasu wuxuu yihi isagoo la hadlaya hal antum ma tihiin waa dadkii buu la hadlayaa dee aan umarada ahaynba taarikuna lii war kuwa ii daynayo iiga tegaya umaraa'i dadkaa umaradayda ah oo hadalkan iyo dhibta iyo waxaa ma ka daynaysaan umaradayda ma iiga tegaysaan waayo ninkii amiirka ahna wabakaa rasuulka ilaahi waa inoo dambaysaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh dee man adaaca amiirii faqad adaacanii u lahaa amiirkayga ruuxa adeeca waa i adeecay haddaba umaradaydii ma iga tegaysaan oo dee arrintan ah ama aflagaado iyo afxumo iyo dhibtiima ka daynaysaan inamaa masalukum idinka masalkiinu waa ciddii aan umarada ahayn iyo wa masalum dadkaa umarada ah masalkoodu waxa weeye ka masali rajuli nin oo kale usturciya laga dalbay inuu ilaaliyuu raaco ibilan geel aw khanaman adhiu faracahaa raacay ilaaliye oo ilaali uma taxayana saqiyahaa ay dalaba waqta saqiyaha weeye wuxuu dee ilaaliyey wuu ilaaliyey waqtigii la wareerin lahaa haddii taxayana oo kale laga yaabaa dee inaynu salaad dhexdeed iyo kuba soo maro haddii la yidhaha taxayanahu macnaa waa dalaba ama dee waqta waqtigiisii buu dhowray uu ilaaliyey oo macnaa waqtigii dee kalkeeda ahayd ee la waraabin lahaa ayuu isagii la socday taa kamuu kaafil noqon fa awradahaa soo arooriyey xawdan meel daroy kaba cabta ama ceel kuma soo arooriyey dee intuu jaanibka waa ilaalinaya uu daajinaya marka waqtigii ay cabdi lahayd gaadhana uu soo aroorinayaayo fa sharacat fiihi ay markaa gudagashay ay cabtay weeye fa sharibat ay cabtay safahu wixii safwigiisa waa biyihii saafiga ahaa safigu waa dee weliba marka aan ta aanay lahayn sababka un waa la fadxiyaa oo si kale kuma banaana ay yidhaahaan waa wixii khaaliska ahaa biyihii saafiga ahaa dhooqa iyo waxba lahayn ayay cabtay haddii imaka san oo kale aan ta ama dee marka lagu joogsanayana habay noqonaysaa ee la raaciyo asafatu oo kale in saddexda xarakaba saadka way ku banaan tahay markay ta'da tahay waa asafwa iyo asifwa iyo asufwa waa la odhan karaa markay taa tahay macnuuna waa macno keliya laakiin marka ay aanay ta' lahayn iyada fadxa mooyaane wax kale kuma banaana waa san sharaxay saas inooguba sugan tahay oo macnaa adrhigii ama geelii uu soo arooriyey intaasna uu ku hawshoonayey waa raacayey waqtigiina waa u ilaaliyo waa ka soo arooriyey ayaa biyihii saafigaabaa cabay oo ayay cabtay oo wa tarakat waxay kaba tagtay kadarahu wixii dhooqada ahaa way iskaga tagtay idinkuna taasoo kalea tiino oo waa maxay fasafuu lakum way shaqaynayaan xilkaas bay hayaan habeen iyo maalin bay usoo jeedaan markay xoole yimaadaan waa kuwan iyagu ururinaya ninkani ma soo ururinaya raaciga wixii buu soo ururinaya haddana way qaybinayaan dee adigu waxaa weyn bay haddaba safigiisu oo macnaa waxaa imika jira wixii kiisii saafigaa lakum idinku idiin sugnaaday wakadaruhu calayhim dhooqadiisna korkooda ita ujeedadu iyagoo dhibtaasi ay haysato hawshaasi haysataa idinka wixii laydin siinayay iyo wixii laydin qaybinayay dhib la-aan bay idin soo gaadhayaan iyaguse way ku hawshoonayaan hadday tahay ururinta hore iyo hadday qaybinta tahay iyo guud ahaanba idinka ilaalintiina iyo dee hawshan ay qabanayaan iyo jihaadkiiyo waxyaalo haddana hadday wax dhacaan iyagii baa la canaananaya eeg kan isagii cidima canaananayso hadday waxyaala noqdaan dadka canaanta haddana kuma imanaysa waa kaderkan iyo bal waxaasi waa iyagii iyadoo hawshaa badanna ay leedahay haddaba may daynaysaan taas baa rasuulka ilaah yihi bal xadiidka ta iyada inoogu sugan rasuulka ilaahi salabkii si buu yihi waan wuxuu ku yihi maxaa salabkii ku diido marka axaadiisi hore wixii aan kaba qaadanay ahaa salabka inuu qaatiilku leeya aan kaba qaadana ama arrintan dambe ee waa ninkan yar dhafoortaabadkan uu dee dhafoor taabtay amirkii oonay dee marka la eego xurmadii umaradu ay lahayd iyo ka dambayntoodi iyo taas aanay arrintani laayiquba ahayn ayaa rasuulka ilaahay tan uba yimi ibnu xibbaanna wuxuu yidhaahaaba dee bal mooyi dee wax imaka halkaa kaba sugnaadiyo wuxuu isagu arkay markii dambe rasuulka ilaahay sa taasi hadalkan hore aheede markii dambe ninkii waa la siiyey taas buu yidhaahaaye almuhim waxa weeyaan arrinkan dambe hasiintu waa ninkan cawf iyo dee wixii kaba dhacay taa daraaddeed iyo ilaalin la ilaalinayo dee waxan ay leeyihiin xaqii iyo xurmadii ay umaradu lahaayeen taas laba ilaalinaya ahayde xukumka halkii hore inooguba suganyaho bal markaa waa kan yidhi rasuulka ilaahay ee si iyo maxaad salabkiisii udiid aada u siin weydeen وxdثnي زhير بن حرب qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna صفان بن cمر عن cبدالرحمن بن جuبير بن نفyr عن أbيه عن cوف بن مالك qاaل kخرجت waan baxay cوف baa yidhi الشhعي مع ma khرجa mعa زaيد بن xaرiثة dee isaga amirkii koobaad ahaa في غaزوaةi مؤtata غaزwadii مؤta haddii hمزada la fudaydiyana waa darفta شham bay kuma taalee dhib ma laha waraafaqanii waxa ila rafiiqo ila socday oo isaga gaar ahaan rafiiq ay u ahaayeen madadiyun mid madadi ah madadku waxa weeyaan un de waa amdaadna waa la yidhaha madadna waa la yidhaha waa dadkan ciidamadii muslimiinta dee iyagu mutadawiciinta u kaalmeynaya soo raacayay kuwaas baan uu yahay oo waxa weeyaan kaasba adiga ila socday oo ujeedadu nin reer ximyar ah oo reer yamaneed ah oo isaga gaar ahaan dadkaa dee iyagu u kaalmeynaya ciidamada muslimiinta ee jihaadkii tegaya ah ayaa aniga ila socdo xadiidkii waysulqaran iyo arrintiisa ay kuma sugnayd ee saxiixaba inooguma sugnaa fadaail buu dambeeya macnaa waxaa dee uu iman doonaa maca amdaadi ahlilyaman riyaadkuna kuma yaalay amdaad waa jamcu madad oo waa dadkaa dee iyagu mutadawiciinta ee ciidamadii muslimiinta u kaalmeynaya taas weeye imaka macnuhu waa taasuno waa min almadad waladiina jaa-uu yamuduuna jeisha mu'tata wayusaaciduunahum wasaqa xadiida xadiidkii buu waday oo dee imaka xadiidkan safan ibnu camri nin la yidhaahaa ayaa inoogu sugan markii hore inoogumuu sugnayn isaga cabdiraxmaan ibnu jubayr kaba warinaya markii hore mucaawiyat ibnu saalix baa ka warinayay saaqa markaa faacilkeedu safan ibnu camrin buu noqon kollay nin aan hore usoo aragnayna maaha waana nin hiqa oo kollay reer shaam ahaa xadiidkana kanoo keliya ku leeyahy kitaabkeena safan ibnu camrin waxa weeyaan isagaa kaxeeye xadiidkii can nabiyi salى الlahu عalيه waslm binaxwi غayr anahu qaala fi xadiidi wuxuu ku yihi qaala cawfun faqultu waxaan ihi ya khaalidu ama calimta waa markii hore wada hadlayeene intaanay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh islama iman miyaanad ka warhayn ana rasuula اllahi salى الlahu عalayh wasalam qadaa inuu xukumay bisalami lilqaatili salamka inuu qaatilka uxukumay taas miyaanad ogeyn qaala wuxuu yihi khaalid bala waan ogahay taasoo waan ka warhayaaye walakin istagtartu de waa wax fara badan walakin istagtartu waa badsaday o wax badan baan ku tiriyo oo wax dara wax keliya qaata waxani waa kaba badan yahay xadaثna زhayr بن xرbi qala xadaثna cmar بن yuنس الxanafiy qala xadaثna ckrmaة بن cmari qala xadaثanii iyaas بن slmta qala xadaثanii abi kolley dadku waa dad aynu soo wada aragnay aabihii slmt بن اakوac baa u waramay slmt بن اakوac qaala wuxuu hi gaزwna waanu duulay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maciisa hawaazina reer hawaazin waa maalintii xunayn bay ahayd markay maka kaba yimaadeen reer hawaazin baanu ku duulay fa bayna waqti naxnu anagu intaan dagaalkii dee dhicin weeye oon layse soo gaadhin oo halkii dee iyaga kamiinkooda ku sugnaanay aan la soo gaadhin fa bayna waqti naxnu anagu natadaxaa macnaha cuntada waqtiga barqada la cunaa bacnaa nataqadaa un bay lamid tahay anagoo cunto cunayna waqtigaa barqada ama gelin hore oo de wixii gelin horeo la odhan oo dhanba qaday kama cabiraane anagoo qadaynayna maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam id waqtigaa jaa waxa yimi rajulu nin oo calaa jamalin axmara awr casfuushan ayaa yimi maha nin muslimiintii kaba mida fa an akhaw awrkii buu tu-iyey uma intazaca wuxuu la soo baxay dalaqan dabar oo waa daqaalka lakin waxay leeyihin waa markuu harag suun iyo waxaa ka samaysan yahay suun kaba samaysan yahay min jildin eanu xadhig ahayn ayuu min xaqabihi xaqabkiisii kollay abi daawud oo kale iyo halkan min xaqihi baa dhacdayo si wuxuu guntigiisa kasoo jeeday tan xaqabna waxay leeyihin waa xadhig halkaa inta dambe ee malaha neefka geela markaa laba qabta weeyaan oo xadhiga malaha halkaasu usugnaa dalqigani ugu jiray xadhig de xadhkahaas marka neefkii dee koori iyo wixii laguma xidho qaybtaa dambe qabtoo kaas bay xaqab yidhaahaan ayuu uguma sugnaa kiibu halkiibu kala soo baxayo faqayada bihi ljamala awrkiibuu ku dabray uma taqadama ninkii uu soo dhaqaaqayo iyagiibu u yimiyo nin dee markaas qaloonayaba maahe yataqada maca alqowmi qowmkii meeshuu joogay isagoo qadaynaya waa ninkaasuusa weeye oo dadkii iyagaa soo dirtay wajacala yanduru kollay md way noo dambaysaana xunayne wajacala wuxuu bilaabay gudagalay yanduru inuu muslimiinta isha la raacayo eegayo wa fiina dacfatun annaga xaalo dacfnimo iyo tamadara nagu sugnayd iyo wariqatun jireec iyo dacfi iyadna fi dahri xagga gaadiidka oo gaadiidka iyaguna ma fiicnayn in badan oo lugeynaysaana iyagii kamid bay ahayd markaa dacfatuna kollay laba wej bay ku dabdiyaane intooda badan siay kuma dabdiyeen waa dacfatun oo waa xaalatu dacfin wahuzaal waa xaalo dacfi ka baanay dee raajax yeelaan haddii la yidhaaho dacafatun oo caynta la fadxiya eg dacfatun markaan idhaahno waa xaalatu dacfin wahuzaalo dee tamar daran safar dheerna way soo galeen xaalad bal matalan iskaba taas bay xaaladooda haddii laakiin on dacafa la yidhaha jamcu daciifin bay noqonaysaa oo jamcu daciifin bay noqono dee laakiin balta horay raajax yeelan haddaba taasaa xaalada iyadu ahayd iyo wariqatun dahr bacdunaa barkayana mushaatun lug baabanu ahayno waxaanu fuushanayniba maba jirto gaadin bay haysan waktigaa ninkii markay xaal kharaja uu baxay yashtadu isagoo ordaya uu cararay faataa jamalahu awrkiisii waa qoomkiisii siduu dee warkii uu geeyo faataa jamalahu awrkiisii buu yimi oo faadlaqa qaydahu dabarkii uu ku dabray ama uu ku xidhaayuu kaba furay uma nakahu markaasna uu tu'iyey dee uu taagnaa awrku markaase waqacada calayhi markuu tu'iyey buu korkiisii ku fadhiisto faasaarahu uu kiciyey fashtadda bihi waxaa la cararay aljamalu awrkii rasuulki ilaahay baa yidhi sadee kuba sugan nasaa-iyo ninka dila buu yidhiba faatabacahu rajulu nin baa raacay oo ka daba tegay calaa naaqatin warqaa hal adigu dee bal madowgeeda caddaan ku yar jiro waa caddaankan san dee midabkan ama dambaska oo kale waa cadda adigu madow aan saafi ahaynuun kaas baaba la yidhah hal taasoo nin fuushan ayaa ka daba tegay o adigu nin baa dee muslimiintii kamid ah hashiisii fuulay uu ka daba tegey ninkii buu eryaday qaala salaamatu salama wuxuu yihi wakharajtu isagu waa lugeynaya dadka lugtuu ku jiray be wakharajtu waan baxay ashtagdu anoo ordaya isaguna waan ordaya dee kolley salamana way noo dambaysaa insha allahu tacala kaswatutii qarad nagama dheero tarjama u dhigan doonaa oo nin farduuna aani gaari jirin bu ahaa isaga oo farasta laguma gaari jirin salamatulana inoo dambaysaa ciidan dhan inuu keligii maalintii kaswatutii qarad wixii ay qaadeen geel ay qaadeen iyo wixii oo dhan ba keligii kasoo reebay isagoo ordaya un ciidankii muslimiintu abu qataada iyo ay ugu soo horeeyeen mabay soo gaadhin keligii bay isagii kaba bixi waayen faras hadday usoo celiyay adna faraskii ma soo gaadhayo marka kalena dariiqu uga sii horeeya hadday meel jira marayaan ama taas ama karin oo kale buurtuu dhakada ka fuulayaa markaasu dee way inoo dambaysaa hadii ala yidhaha iyo oradkiisii waa inoo dambeeya ninkii waan orday bu ihi fa kuntu waxaan ahaa cinda waraki naaqa ninkii muslimiinta abuu gaadhay oo hadda way ka horreyseen hashiisa halkaa misigteed ayaan agteeda kusugnaayo bacnaa wuu gaadhay uma taqadamtu waan dhaafay bu ihi xataa kuntu ilaah gaadhay waaniku isku dhawaayeen labadooda cinda wariki aljamal waa ninkii gaalka ahaa halkaa misigtiisa waa qaarkiisii dambe un ayaan gaadhay orodkii haddana intii kumu joogsayen uma taqadamtu waabu kaba dheereeyeyoo xataa akhadtu ilaa aan qabtay bikhidaami ljabali awrkiisa hogaankiisii baan qabtay oo ama faruxirhkiisiio faanaktu waan tu-iyey markii uu fadhiisiyey bay lamau sugin falamaa wadaca markuu dhigay rukbatahu waa awrkii jilibkiisiibuu fi lardi dhulkii uu dhigay ayaan ikhtarabtu la soo baxay sarartu sayfii sayftaydiio fadarabtu ra'sa rajuli ninkii weli aan soo dhaadhicin halkii ayaan madaxii kaba gooyey fanadara madaxiisii baaba dhacay uma ji'tu waan imi biljamali awrkii ninkii hawsha watayna ka dheere awrkii baan imi aan la imi aquuduha anoo hogaaminaya oo calayhi korkiisa uu ku sugan yahay raxluhu ninka koorihiisa iyo wixii u saarnaayo wasilaax hubkiisuba ay dul saaran yihiin faاstaqbalanii rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam wالnaasu maca rasuulkii ilaahay oo dadkii oo la socda ayaa igaba hor yimi faqaala wuxuu yihi man qatla الrajula ninkii yaa dilay qaala waxay yidhahdeen ibn akwaci salamaa dilay ina akwac qaala lahu salamhu ajmacu salamkiisa oo dhan awrkii hadday tahay hadday wixii kala tahay salamkiisii isagu u wada sugnaaday lahu salabuhu ajmacu salamkii oo dhan bal xadiidka dee salamkii waa inoogu sugan yahy waa baabkaas u baabaysnaaba jaajuskii kaafirkaa xarbigaana in la dilayo xadiidka way inoogu sugantahay taasna muslimiintu way kuba ijmaacsan tahayba allahuma hadduu ahla dime ahayo cahdi muslimiinta laba lahaa cahdigiisi ma ku buraya mise kuma burayo barhkood baa dee iyagu waa ku burayo waa la dilaya idha iyo barh iyagu aan kaba dhigin intaa kuba burayo hadduu ninkan jaajuuskee gaalo u jaajuusaya uu muslim yahayna kolley jamaahiirtoodu waxay leeyihiin dil ma gaadhsiiyaan oo waa la dilayaa ma idhaahaane laakiin imaamkii bay u taalaa tacsiirtiis iyo wixii uu kuba samaynayay waanay jiraan aimada qaarkood waa ku ijtihaadaya imaamku hadduu arko maslaxa ay kuba sugan tahay dee waa dhib weyn baa kaba tima xaggiisa in laba dilo waa sida imaam maliki ama madhabka malikiga u yahay dee waaba gaadhsiin karaa dee arrintii kale ee salabkii iyo inaan khumus lahayn oo khumus lagaba saarahayna xadiidka waa taa inoogaba sugan allah subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka